dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof kuwan wacan u wanaagsan meel walbaad joogtaan isankastoo maqalka idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulasha wara sida xilli walba ahdanoo kale aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
colaadii waa la iska daayey dadkii waa laysu geeyey dabkii waa la bakhtiiyey iska daa dhuxushii iyo dambaskii la xabaal
dowladdaa la sameeyey halkay diiradda saarto yoo dalkii u dhaqaaqay waryaynaan waryaynaan dib u laaban innagaa duminee dalka aynu dhisnay qof walooba dadaal qof walooba duceey qof walooba dulqaado waryaynaan waryaynaan dib u laaban
qof walow damacaaga iyo dooqaaga u kaadso oo danta guud ku dhaqaaq oo waryaynaan waryaynaan dib u laaban
innagaa duminee dalka aynu dhisnee hadalkii wax duraaya hadalkii wax damqaaya dabaylaa warka qaadee nin walowba nin walow dabnahaaga iyo carrabkaaga ka dayso oo afkaaga daboolo oo
mar kale kulan wacanoo wanaagsan waa isniin talaada ay soo gelayso saddex iyo tobanka bisha afraad ee abril sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda laga le wax qayb ka noqon doonaa madaxweyne kaxuunka galmudug cali dahar ciid ayaa maanta gaaray degmada cabad waaq ee waqooyiga gobolka galguduud sababaa halkaas u geeray ayaan xogo dheeriyo ku saabsan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijkan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga le wax qayb ka noqon doona degmada walaweyn ee gobolka shabellaha hoose waxaa maalin ka hor ka dhaqangalay xabad joojin loo sameeyey beelaha halkaas ku dagaalamay haddaba qaar ka mida beelahaas waxay ka camanayaan in ilaahay hadda aysan jirin cid isku horkeentay oo dibheshiisiin dhaba u samaysay haddii oo wallaweyn oo dib u heshiisiin dowladda federaalka iyo tan koonfur galbeed aan wallaweyn soo dhexgelin waxaa waaye dagaalkan mid istaagaya ma aha eedeyn maamulka gobolka shabeellahaas ay u jeediyeen ayaa barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijkan kusoo qaadan doona wax qayb ka noqon doona maamulka somalilan ayaa ku dhawaaqa joojinta salaadaha ku tukashada qaar kamid masaajida ku yaal deegaanada maamulkaasi war ka soo baxay somalilan ee ku saabsan xaaladda xanuunka coronavirus ayaad barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa amray dhaqangelinta awaamiirta maamulka hirshabeelle ee ku saabsan kahortaga iyo xoojinta xiriirka coronavirus faahfaahin ku saabsan ayaad barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa qodobadaas inugu soo kordho intaad barnaamijkan ku guujirno ayaa caawa dhegaysan doontiin xubinta aad ku xisaab badantae kalamaan qaybaha dambe barnaamijka ku dhegaysan doontiin haysta tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibkii cumar axmed durhaam saxiifo barnaamijka caawa ii farsamaynaya waa mar kale iyo xulasha waraysyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarta ku raaxaysanaynaa laakiin isuma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadka ummadda ka xiran yihiin musiibay adkaysaa isku musiibay adkaysaa isku musiibay adkaysaa mana oga musiibay adkaysaa mana ogay dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoydis qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof
kulan wanaagsan ayaan idilana saaxiib geel kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed oo lasoo warinayo in caawa ay ka taagan tahay xiisa dagaal kadib markii halkaasi ay kama baxeen wafdi hogaaminaya gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dowladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo in ka badan laba toddobaad ku sugnaa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose si halkaasi uga ji- si ay halkaasi uga dhaqangeliyaan xaba joojin heshiis rasmi ah u kala dhigaan beela halkaasi ku dagaalamaya degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose in ka badan laba toddobaad mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka iyo koonfur galbeed ayaa ku sugnaanaan halkaasi u tageen sida ay halkaasi ay uga jawaabi lahaayeen dhibaatooyin laba qabaa'il ay isku geysteen gudaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose bilowgii toddobaadkani ayay maxkamadda ciidamada qalabka sidaa dowladda federaalka waxaa isku keentay beelaha halkaasi ku dagaalamayay waxaana ay kala dhex dhigtay xabajoojin ka dhaqan gashay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose amniga degmada walaweyn waxaa lagu wareejiyay guuta toddobaad ee milatariga soomaaliya iyo ciidamada danab ee xoogga dalka waxaana intaas kadib degmadaasi ka dhaqangalay ee xabasjuntii beelaha halkaasi ku dagaalamay ay wada gaareen islamarkaasna amniga deegaankaasi ay ku sugayaan ciidamada milatariga soomaaliya gaar ahaan guuta toddobaad iyo ciidamada danab ee gobolka shabeellaha hoose ka howlgala waxaa xabsi loo taxaabay xildhibaano ka tirsan xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaan ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo gudoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo lagu eedeeyay inay qayb ay ka yihiin dagaalka laba maalshabeed ee ku dhex mara degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid a nabadoonada mid ka mid a beelihii ku dagaalama degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo shir jir aad maanta ku qabtay degmada walaweyn waxay sheegeen in gudoomiyaha maxkamadda darajo koowaad ciidamada qalabka sida dowladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ay ka qaadan hubkii ay haysteen islamarkaasna aysan jirin wax hub ah oo laga qaaday beesha kale ee dagaalka walaweyn ee kula dhex maray waxay nabadoonada ay sheegeen dhibaatadaas ay horseedeen maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka dhibaatadaasna aysan ahayn mid joojin karta dagaalkii halkaasi ka dhacay una dhexey labada milashabeelaad haddii aan wax laga qabna dagaalkaasu markaa dib uu qarxi karo nabadoonada shirka jiraad maanta walaweyn ku qabtay waxaa ka mid ahaa afyeen uu ahaa nabadoon abukar abkow siidow caawa ayaan qaadka telefoonka aan ku wareystay waxaana weydiiyey bal shirka jiraad maanta ku qabtan degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxa uu ahaa markaan kaaga hadlo aan guda galo dagaalada ka socday wallaweyn dib u heshiisiinta la sheegaayay walaalow dib u heshiisiin ma jirin maanta beelaha shanta caleemo nabadoonadeedii shir jaraa'id bay qab- ay- ay qabteen qoraal bay qoreen qoraalka ay qoreen kullay facebook waa ku aragtay meelaha ay ay mudan yihiin waa la gaarsiiyey sagaal qodob ama koob iyo toban qodob aan waxba ka jirin ayaa laga sheegay wallaweyn oo guddiga soo dirsaday oo do- madaxweyneyaasha soo direen aan lagu dhawaaqin ama aan la isticmaalin ayaa laga sheegay beentaas aawadeeda ayaan u sheegnay wallaweyn ciidamo ayaa imid aa- aa noo imaaday ama guddigi oo isla socda oo hogaaminaayo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad hogaaminaayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose hogaaminaayo iyo rag badan ayaa imaaday iyo wasiirka amniga intaasaa noo imaaday koonfur galbeed marka xabad joojin waxaan ahayn laguma dhabaaqin wallaweyn wallaweyn waxaa la yidhi wax qori qaadan karo oo xabad tuuri karo ilaahay abuurta ma jiraan xilka waxaa la wareegay ciidamada qaranka ayaa la wareegaa la yidhi wallaweyn feeskii ay ku jireen tuulo wallaweyn u jirto ama beledooda nabaahigeeda ah afar tuulo oo dhufeed loogu jiray waxaa la yidhi eehe amnigii qaranka ayaa la wareegay ummadda soomaaliyeed kasoo baxa idinka iyo ciidamada iyo ayaan laisku dhehena kasoo baxa la yidhi ciidamadayadii markii meesha laga soo saaray habeenkii waxaana laga gubay afar tuulo ah dabna loogu daaray kheyr allah sii dabkaasoo hol aaya ciidamada dowladda ayaa gurmad oo sameeyeen ayagaa ka dhexiyey marka taasi nin walba xaqa uu leeyahay in la sheego waaye waa gartay Ee, teeda beerahan kale, aa waxaa lagu- leedahay ee, sagaal qodob oo waxba ka jiran ayaa laga sheegay ee ma la waagi karta qodobadaasi waxay yihiin ama kulwadaayi kara maxaa jira ayaga waa deeyeen an inaan aan deey maxaa yaa ii diidayo waa garta maxay yihiin marka qodobadaas aad leedahay waxba kama jiraan oo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dadkii la socday oo maamulka gobolka shabeellaha suqeyb uu ka ah ayaa faafiyey maxay waa qodobka koowaad oo la sheegay waxaa waaye nabad ayaa la sheegay waa la heshiisiiyey aa idaacadaha aan ka maqalnay wax heshiis la dhahaayo ilaahay abuurtay haba yaraatee ma jirto Aha.
laakiin waxaaba hub dhigas keliya ayaa jirto beelaha shanta aleema hubkooda way soo hareeyeen beerahooda ma aadi karaan hawdka ay ku shaqaysan jireen ma aadi karaan beesha gaal jecelna wen waxay joogtaa em, be- beriweyne ayay joogtaa hubkoodii gacantay ku haystaan odayaashii ama reer gaal jecel ama odayaal shan aleemo in layska hor keenay oo wada hadal loo furay ma jirto waxaa lagu soo koobay amar waaye xilkaa dawladdaa la wareegtay dawladdaa la wareegtay waayo waana qaadanay marka haddii soomaalida kale markay isdagaasho odayaal baa loo diraa guddi oo federaal ama dawlad goboleedaa loo diraa Mhm.
waa- waana laga dhex sameeyaa bulshada hadda waxaa la yidhi gaaljeelow magaaladu kusoo noqo ani shan aleem duurkaaga shaq u wanaagsaa la yidhi waa gartay Waayo marka kale ugu gaaljeelka duule magaalada kusoo koran ma waxaad noqo.
beeninaysaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ee taliyihii hogaaminayay gaashaanle sare xasan cali nuur shuute iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose inay isku keeneen beelay ku dagaalamay degmada walaweyn ee lagana wada hadlay sida arrinta xal looga gaari lahaa xabajoojin loo dhaqangelin lahaa kadibna shir dib u heshiisiin iskugu imaan lahaa
hadda dib u heshiisiis wax la lahaa ma jiro xabadda waa la joojiyey kheyr allah siiyo magaalada xabad kama socoto nabadaa lagu shaqaysanayaa laakiin labada beelood isma aaminayaan hadda waa gartay cidda marka kukeenaysa ilaahay abuurtan ma waa gartay ma jirtaa in isku yimaada beelaha oo ay wada fariisteen lagana wada hadlay sida arrintan loo dhamay lahaa
ma jirto ma jirto gaal jecel iyo anaga iyo dawladda hal meel baan wada fadhiisanay guutada toddobaad hadda walaweyn ama gobolka ayadaa mas-uulka ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed habad joojinuu ku dhawaaqay habad joojinuu ku dhawaaqay amarkaasna waa qaadanay aha shan aleemoodna way qaadatay gaal jecelna waa qaatay Aha.
laakiin waxaaba ay dadkaas hoodka ku jiraan waxay u baahan yihiin guryahooda inay kusoo noqdaan Waa dadka gartay.
reer wallabeen oo inta joogaanna waxay jecel yihiin ama ara ha doontaano ama dhagax ha doontaano ama dhis ha doontaano ama qori ha doontaano inay hoodkaas galaan bay rabaan Waa waayo gartay.
labadii beelood haddaan meel laysugu keenin oo gacmaha laysku jiidin war xibil baa gardaran xibilaa gardaran haddaan la dhihin ah, ma lasoo imaan karaa marka waa gartay maxaawa shaqadii marka guddigii meesha gaaray oo dowladda federaalka iyo koonfur galbeed ka goobnaa oo shabeellaha hoose u tagay dhammaynta khilaafkan iyo dagaalkii labada malashibladood walaweyn ku dhex maray hadday dhaqangeliyeen xabajoojin walaweyn ka dhaqan gasha maxaa eh, ku dhacay in isku keenaan beelaha dagaalamay oo heshiis rasmi la gaaro
war heshiis dabadeed la gaaray ma jiro Een, amar baa la bixiyey gudoomiyaha maxkamadda iyo wasiirka cadaaladda een, koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxay ay ku dhawaaqeen oo madaxweyneyaasha ama maxamed cabdulaahi farmaajo ama lafdigareen ay ku dhawaaqeen xabad joojin walaweyn inay ka dhacdo xabadii way joogsatay hal xaba hataa bir iskeersiba u wareegeyso Mhm.
ciidamada danan iyo ciidam- ciidamada danab iyo guutada toddobaad iyo boliiska gobolka qaarkooda iyo degmada ayaa amniga walabeyn maanta gacanta ku haysta walabeyn shan aleemood maanta qof qori wato looma jeedo Waa gartay.
laakiin Sababta- shacbiweynihii aha waa gartay nala wadaag sababta mid ka mid a beelaha dagaalamaya hub dhagis lagu sameeyey beesha kalena hubkeedii loo dhaayay sababta ka dambaysa nala wadaag
waa kula wadaaga micnaha horta walaweyn waa guri maraayo ah soomaaliya oo dhan aa degin hubkayada waa haraynay laakiin ayaga hubkoodii waxay ku haystaan beri weyne beri weyne marka ciidamada ay arkaana een, howdkay la galaayiin haddii ciidamada soo baxaan isbaaradooda sideeday u qaadanayeen dagaalka walaweyn ka bilowdana waa isbaaro ama dhul dhul sheegasho haddii arrinta weli ay taagan tahay oo aad cabanaysaan ee ma la wadaagteen guddi isku dhafka ahaa oo maxkamadda iyo maamul gobolka shabeellaha hoose oo walaweyn weli ku sugan ma la wadaagta arrintan dhibaatana haysata mid walaweyn hadda waxaa ku sugan een, wasiir walaweyn u dhasha keliya ayaa jooga maxkamaddii way baxday een, kolley walaweyn gudoomiyihii degmada walaweyn mudane maxamed siidow cabdiraxmaan ay wateen odayaashiisa asoo ku dhex jiro waa nin dawle ah dawladna way wada kartaa waa qof bini-aadin ah qalabna waa geli karaa waxna waa sii karaa anaga waxaan isleenahay gudoomiyaha dagaalka marka uu dhacay gaal jecel hantidii uu lahaa een, ama guryahoodii qofka ilaaha waa badbaadiyee ninka badbaadiyey inuu yahay maxamed siidow cabdiraxmaan ama siidowna maanta in la afduubay oo la watay hadda hadda kula hadlaayo baydhabo uu joogo kulley madaxdaas ayaga koonfur galbeed isu ah ayagay isu imaan doonaan as iyo laba xildhibaan kale kulley dagaalka wax bixiyey oo bilaabay oo leesku heesta ayaa jira ma fahamte waa gartay
marka arrinkan waa arrin siyaasadaysan adaadu waa arrin siyaasadaysan arrin ma aha beeraley ama hoololey gaal jecel la sheegayo annaka deegaanka waa wada degnay een, daaq iyo ganacsi wax walba iskuma diidani Waa gartay.
abki iyo adeeraan kala noqnay ma fahmaysaa waa gartay Ee, cabashadiina ma la wadaagteen koonfur galbeed iyo mas-uuliyiintan iyo wasiiradan ee koonfur galbeed ee ku sugan walaween arrintan ma kala hadasheen oo ma la wadaagteen dhibaatada jirta iyo hubudhigis laydinku sameeyey iyo in laisku keeni waa beelaya dagaalamay oo weli xisad iyo ee, dhibaato ay taagantahay walaweyn ay dhib kala wajahayso walaale een, arrinkan markii gaaljeel iyo shanqaleema leesu keenayey een, annaka eh, guddigay imaaday dhibkana lagu haayo o dhan aan beesa beesa ugu sheegnay wax oo hadda xaqiiqna laga siiyana ma jiro ayagana waxay rabeen bay sheegteen waxaan jecleen labada beelood balooniga marka la cayaarayo laba koox ay dheerayso aarbataa loo sameeyaa alanwadaa loo sameeyaa deegaanka wallaween ummad soomaaliyeedana degan wafdi oo federaalka ah iyo wafdi koonfur galbeed ah wallaween inay imaadaan wal- gaaljaal iyo shacaleemood aan wax la ummadda muslimiinta meesha degan Aha.
ama askar ha noqoto ama shacabweyne ha noqdo in la wareesto war labadaa qabiil maxay isku haystaan maxay isku dilayiin in la dhaxo waa Waa gartay wallaween ee, gaaljaal nabadon kasta abuukar ma haystaan.
intaysan Walaalka maxkamadda Cabdi ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose walaweyn aysan ka hambabixin haddii cabasho ay jirtay qaalana muujinaysaan maxaa ula wadaagi weysano uu u sheegi weysay intaysan bixin dhibaatadan jirta iyo ee, shaqo joojinta lagu sameeyey maamulkii ee degmada walaweyn iyo xarga loo geystay guddoomiyaha waxaana aad ka cawinaysaan intaysan guddigan bixin maxaa ula wadaagi weysano arrintan waa hadli weyseen
guddiga oo baxay nasarkiisa guddoomiyaha waa la jiray waa la watay arrinka oo shanta caleemood deegaanka dhibka ku hayana waa sheegnay way naga qoreen way qaadeen laakiinse waxaa waaya laba qof oo walaal ah oo muslim oo ilaahay waxaan banayn leesku sameeyey ayaa meesha waxaa taalo een, war been abuur ah oo ummadda laysku diraayo waa dagaal siyaasadaysan dhul lagu raadinaayo gaaljecelka lala dagaalaayo walaalow waa maqashay in kala diri la dhaha todoba boqol ciidan ayaan keensaday afgoy ilaa leega anaa iska leh walaweyn anaa leh durbin anaa leh inuu ku dhawaago waa maqasheen canshuur baan ka aruursanaa shabaabaan ureynaa waa tuu lahaa waa xildhibaan hadda higshabeelle ka tirsan ma aha koonfur galbeed koonfur galbeed ayadaa ismaamusha dagaal oogayaal badan baa jira nin oo taliyo guu- baaduulaha guutada toddobaad salaad howsheena lalahayaa jira dagaalka kow ninka bilaabo waa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Aha.
najax ayaa la dhahaa een, gaaljaal dhexdiisa asoo isdagaalayo oo odacad iyo aloofi isdagaalayo ayuu dayaaro ku yimid beledoogluu kusoo degay neef geel ayuu qalay asoo khudbaynaayo oo leh isbaara aloofi ad inta, eh, beledooglina eeda dhigo odacadkan meeshaada ha ku taalo isbaarooyinkana boqolkii soddon anaa leh asoo leh codkiisa waa haynaa waa markhaati gartay madoonka arrintaas waayo hadday taagneed oo aad cod iyo cadaymaad haysaan maxkamadda ciidamada qalabka sida walaweyn ayaan kugu timid inta la xirayay guddoomiyihii iyo mas-uuliyiin kale ee degmada walaweyn Eh, maxay u dhici weyseen la wadaagtaan isna eh, si uu cadaalad u wajo cadaaladda ilaaha cadaalad le waa sheegnaan ku dhahay wax wal waxaan qarini male wixii toddoba iyo tobanka sideed iyo tobanka sagaal iyo tobanka labaatan baa la joogaa guutu lixaad ayaa joogtay wallabeen saa dhibka nalagu haayay Aha.
inta nalaga dilay wax walba waa sheegnay Waa gartay.
Laakiin hadda Nabadana wuu cadaalad kar- dadbay haddee
waa gartay nabadan abuukar eh, hadda xaaladda degmada walaweyn eh, waa sida mar haddii guddiga bixeen aad sheegtay inaysan jirin kulan dib u heshiisiin ah oo beli ku dagaalama walaweyn loo qabtay eh, aad sheegtay in mid ka mid a beliha dagaalamay hubo dhegis lagu sameeyey meesha kale hubka haysato eh, xaaladda degmada walaweyn ay wajahayso ciidamada militariga ee soomaaliya ma joogaan xaalka degmada amniga waa sidee magaalada aad boqolkiiba boqol waay nabadgelyadeedi wax walba wata male habadba ka dhacdo guutada todobaadaa joogto ciidamada danabaa joogo baliisaa joogo qofku wuxuu galo iyo wuxuu gudo in la sheego waayo aan la qiyaamayn magaalada walaweyn nabad waaye laakiin waxaa waaye dareenaa igalay ilay meeluun taale dareenka igale waxaa waaye labada beelood aan lasu keenin gacmaha laisku jiidin meesha gaaljeer dad muslimiin waay ayagu way rabaan magaalada gudaha walaweyn inay soo galaan hantidoodaa taalo guryahoodaa ku ku yaalo inay soo galaan way rabaan Shaqaale caleemoodna way jecel yihiin inay hoodkaas ka shaqaystaan marka in leesu keeno yaa isu keeni karo laba qof oo dagaalsan ayaguma isu imaan karaan in leesu keeno muslimnimo loo dhexgalo oo la yidhahdo walaalo walaalkaa maxaasaa u yeeshay dagaalku wuxuu ka bilaabay oo arrin fool xun dad oo shacab ee dagaal aan ku jirin aa la qalay dabadaa qori laga geliyey guskaa laga gooyey afka loo geliyey indhaha arabkaa laga jaray indhaha dab loogu daaray waa sagaar ruux oo shan caleemood ah walaalow arrin fool xun baa dhaaday markii arrimahaas ay dhaceen ayagana magaalada waxay ku qabteen saddex ruux waa gartay Qof haddii saddexdaa suro ay- amniga ay- ay ee, jireen.
degmada walaweyn ciidamada militariga soomaaliya iyo danab gacanta ay ku hayaan ee, aysan jirin kulan dib u heshiisiin iyo wax nabad ah oo beela dagaalaha loo qabtay waxaa dhici kara oo xigi kara ee, walaweyn ay wajihi karta maxay tahay haddii oo walaween oo dib u heshiisiin dowladda federaalka iyo tan koonfur galbeed aan walaween soo dhexgelin waxaa waaye dagaalkan mid istaagaya ma aha shacabweynaha kalsooni ma qabaan kalsoonida waxay imaan kartaa gaal jecel iyo shan caleemood oo gacanta is haysta idaacad lagawada duuba waa la heshiiyey ee ummadda soomaaliyeed oo aragto fiirsato oo farxad la galo caalamkan laga fiirsado aniga ra'yi ahaan waxaan qabaa beesha gaal jecel iyo shan caleemo in leesu keeno gacanta ay isku dhegaan ay isshushumiyaan wixii gadaran gadaradiisa la siiyo ninka xaqa lena xaqiisa la siiyo taasaa ila wanaagsan aniga
nabadoon abuukar abkowsiidow oo ka mid ah nabadoonada mid ka mid ah beelihii dhowaan ku dagaalama degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo gaasaha oo maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida dowladda federaalka soomaaliya ku eedeynayay in hubka dhogis ay ku sameeyeen mid ka mid a beelihii dagaalamay beesha kalena hubka haysato dhibaato arrintaasi ka dhaltana ay ka taagantahay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose kula wanaagsanaayaan idinleena saaxiibayaal maxamed cabdulaahi cumar oo loo yaqaana koosto waa gudoomiyaha siihayaha xilka gudoomiyaha degmada walaweyn ahna gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee maamulka gobolka shabeellaha hoose waxaan caawa ka weydiiyey tabashada ay muujinayaan mid ka mid a beelihii ku dagaalamay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose degmada walaweyn hadda waa nabad wax dhib la kama jiraan dadkii kala qaxay waa isku soo laabanayaan ganacsiga sidiisii buu kusoo laabtay degmada hadda aad iyo aad looga fiican wax dhib lama jiro maanta waa gartay ee, waxaa ka dhaqan galay walaweyn xaba joojin loo sameeyey beelihii dagaalamay ee, amniga degmada walaweyn waxaa gacanta ku haya guuta toddobaad ee ciidamada militariga soomaaliya iyo danab ee, xaguu ku dambeeyey dib u heshiisiintii iyo ee, waawaantii laga dhex waday beelihii dagaalamay ee walaweyn waa waanta weli way saataa oo wax baaris badan ayaan wadnaa sababtoo ah dagaalka wax dhibaato walba cidaa ka dambayso cidaa salka ku hayso waxaa wada wadnaa baaris guud oo si uusan cudurkaa usoo naqanin aan dabar jarno shalay maxay wax horta ka bilaawdeen maxaa laysku qasay maxaa sabab u ahay hadda marka in xabadii la joojiyo laysu yimaado oo nin walba gurigeeda ay soo gasho ciddii dhibaata ku dhacdayna markaas gurmad loo raadiyo arrintaas aad ku mashquulsannaha waa gartay waxyaaba hadda lagu mashquulsan yahay oo ugu badan oo labaadgoobaya oo xogta intaan leey qaadan karta ee gudoomiya bulshada ku dhagaysanaysa la wadaag oo xogta aan raadinayna waxay tahay oo dhibaatada ugu badan degmada walaweyn ee masiibadan sababtay waa isbaaro waa gartay maxaa xal laga gaaray isbaaradii waa joojinay wax isbaara kama jiraan marka waxaan rabnaa isbaarada hala dhige ayadoon ogolaasha loo helin lama dhigin cidda dhigteen daba joognaa sababta loo dhigana waan raadinayna waa gartay ee, waxaa laisku keenay ee, aad sheegteen beelihii dagaalamay oo lasoo horfariisiyey ee, waxaa la sheegay in dhaqan gashay xaba joojin halkaasi laga sameeyey oo hadda amniga ciidamada militariga soomaaliya ay sugayaan maxaa diiday in dib u heshiisiintii laamba qaado oo beelihii laisku keeno si colaadan walaweyn ay wajahaysa loo dhameeyo xalna dambayada looga gaaro oo arrinkaas waa ku jirnaa waxaan raadinaynaa cidda labada dhinac talada ay ka go'do aha waktigaan u- waktigaan u cayimaynaa waa isu keenaynaa guusha waa fidinaynaa waxaan rabnaa gogol dheer hal maalin ama laba maalmood aysan ahayn laysku soo ranaqdo laysfalanqeeyo si dhaba laysla hadlo wixii waxaan ay ka bilaawdeenna meel la saaro waa gartay ma dhaba in beelihii dagaalamay oo walaweyn ku dagaalamay mid ka mid ah hub dhigis lagu sameeyey beesha kalena hubka haysatona ayna ku sugan tahay duleedka degmada walaweyn ee shabeellaha hoose
arrintaas hadda aniga ma sheegi karo sababto ee degmada walaweynaa joogaa ciddii hub haysatana hadda ma arkin labada dhinacna wax hub ay kuma ogi ciddaasna waan la hadalnay way naga ogolaatay ciddaana way naga ogolaatay ciddii hub haysatana annaga ayaa diyaar u inaan ka qaadno mana haysan karaan waa gartay beel ka mid a beelihii dagaalamay oo walaweyn ku sugan dhaqankoodii oo qaybo ka mid aan la hadalnay waxay noo sheegeen in maamulka gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed iyo guddigii maxkamadda ciidamada qalabka sida hogaaminaysa walaweyn tageen inay ku xadgudbeen war aan jirin oo been ay ka faafiyeen sheegeen in laisku keenay beelihii dagaalamay heshiis rasmiya laga gaaray maamulka gobolka shabeellaha hoose ay tegeen eedeynta dhaqanka mid ka mid a beelihii dagaalamo ee walweyn maxaa ka lidii annaga oo hadda horta badan waaye layskuma keenin waa laysku keenay xabadejin waa laysku keenay waa gartay waa laysku keenay buldoog waa laysku keenay fadal muqdisho oo ka dhan markii la keenayna labada dhinac inay ismaqlaan xabadejin lagu dhawaaqo ay wada qaateen waa laysku keenay waa gartay ee, dad waxaa- ayaa qalad u fahmay waxay u fahamtay dadka qaarkiis oo isu keenista inay oo heshiis buuxa ay tahay inaysan heshiis buuxa ahayn ayaga cadeeyey meesha laba dhinac waxay ka sheegeen xabad joojina lagu dhawaaqay gudoomiye maxkamadda oo gudoomiyihii gobolka wasiiradii koonfur galbeed annagoo ka maamulka degmada waa wada fadhinay xabad joojintina waa dhaqan gashay hadda marka waxaan ku jirnaa soomaalida waxay dhahdaa deel dubay miirga lagama qabto hadda wax dubaa dhacay dhibaataa dhacday waxaas inaan xasilooni aan soo celino kadibna aan gubasha fidino waa gartay waxyaabaha ugu badan oo dhaqanka ay ka camanaya waxaa weeye ee, hubku dhegeyst aan sharci ahaan oo ciidamada militariga soomaaliya ee gobolka shabellaha hoose maamulka qaabilsan ay ku sameeyeen beeshii kale la dagaalantan aan hubku dhegeyst aan lagu sameynin ujeeddada laga lahaa oo aad arrintan ugu dhaqaaqdeen s- sharax
aniga hadda waxaan ahay gudoomiye degmada maanta degmada gacanta ku haya degmada walaweyn aha
oo waxaan kuu sheegaa hubka dhegista waa mid aniga aan raalli ka ahay aha sababtoo eh dalka dawlada ka jirta waa wada ogna waa gartay marka in been laysu sheego waa fiican tahay hub nin wata oo wax ammaan ama ammaa- mar haddii shacabka uu hub wato wax ammaan a meesha kama jiro Aha.
sababtoo hub waxaa lagu yaqaanaa dawlad
waa gartay Shacabka ma degmada ansaxa marka in mid ka mid a beelaha aad hubdhegeyst lagu sameeyo beesha kale iyadoo hubka haysata dagaalkiina weli aan xal rasmi laga gaarin in loo daayo mid ka mid a hubihiina ee hubdhegeyst lagu sameeyo waxaas been waayo ilaahayna lagama cabsanin meesha kale naftirkeeda hubka waa laga dhigay waa lala dagaalay khasaaraa la gaarsiiyey oo dawladda in dawladna ceeb la muujiyo lama rabo dawladda way shaqaysay meesha kale waa lala diriray maxaa afar qof looga dilay Waa loo gartay marka dhaawacay, dhaqankan- dhaqankan- loo soo qabtay hadiiba hub laga dhigayni aha dhaqankan cabanaya marka maxay tahay maxaysan sababta ah haddii adinka aad hubka dhegeyst aad sameydeen oo labada bilood ma sababta aad midna u deyseen midna hubkeeda uga qaadeen maxay tahay annaga annaga beeshaan hubka ma qaadin hubka xareystaan ku nihi dambiilayaalaa qabanay way noo xiran yihiin amar dawladeedu jebiyey waxaa lagu amray in magaalo aan wax huba lagu wada gelin kadib ninkii hubku wato soo maaha ninka sharciga jebiyey waa gartay waxaa sidoo kale ee, xog ku helnay ee gudoomiyey in ee, mas-uuliyiintii ee, shaqajoynta lagu sameeyey ee gudoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabellaha hoose iyo mas-uuliyiin kale ee, aad xilkii ee, looga wareejiyey ee, in la safiyey mid ka mid ah beelaha ma moodiyey marka adinkii inaad beesha kale ee hubka haysatay aad la safinaysaan oo dhibaatada weli walaweyn ay sii wajahayso waxaas ma jiraan been waaye walawi waa nabad been lama safarin aniga kula hadlaayo aniga iyo gudoomiyaha waxaan hal heebaan kasoo wada jeednaa ninka hadda xilka la shaqada laga joojiyey iyo aniga marka runta kuu sheego waxaan kasoo wada jeednaa hal meel oo hasha meel hadda dooda ay sheeganaysana waa beeshaas aniga oo gudoomiyaha waxaan kuu cadaynaa wax dhibaato ah hadda jiraan ma jiraan degmada waa nabad nin hubkiisa la cararay duur ka galay ma xaq baa inaan dabagal loo raadin waa garta marka dhaqanka haddii waa cabanayaan xal rasmiya oo dib u heshiisiinna ma socoto maxaa xiga qorshaha hadda idinka degan muxuu yihi dib u heshiisiinta waxay bilaabanaysaa maalmaha furda lagu soo haayo sababtoo eh soomaalidu waxay dhahaa dhibca iyo dhiig lama dhex cararo awal meesha dhimashaa taagneyd wax bani aadamada ka foga ka dhacay marka inaad amniga xaqiijino qofka adiga aad keentid oo aad amni u keentid oo wadahadal u keentid inaad meel amni keentid soo maahan waa gartay maxkamaddii ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka ee mas-uuliyiinta shaqajinta lagu sameeyey ayay u wadeen magaalada baydhabo ee gobolka baay marka kaliga waa jooga mas-uul ugu sarreeya ee gobolka hadda iyo wasiiro iyo si- sidoo kale mas-uuliyiin kale koonfur galbeeda yaa qabanaya dibshisiintan oo beelaan isku keenay
anigaa kusima la ii magacaaway anigaa hadda ah gudoomiyihii degmada anigaa la ii igbaday in aan dib u heshiisiinta aan qabto waana qabanayaa waana shaqadana waa wadaa marka waxaan rabaa intaan amniga ka xaqiijinayo in laygu simo oo aan lay boobin cid rabta mucaaradnimo iyo waxaas aniga uma fadhiyo waxaan u hoggaansanahay sharciga waa oo gartay dastuurka dalka iyo diinta islaamka aan ku dhaqmi doona insha allah ma isku keeni kartaa beelaha dagaalamay ee walaweyn ku dagaalamay oo dhibaatada xoog leh in ka badan toban sana isku haya oo dhibkan intaa laga keenay haddaba waa isku keenay shacabku way soo laabteen waa la wada nool yahay wax dhib leh kama jiro haddaba haddaba shacabku way soo laabteen magaalada walloweyn maanta meel ka maqan ma jirto shacabku waa soo laabtay cid kastaana caddeyn karto
maxamed cabdulaahi cumar oo loo yaqaano koosto oo ah sii haya xilka gudoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabellaha hoose ana gudoomiyaha dhanka maaliyadda ee maamulka gobolka shabellaha hoose si gaara degmada walaweyn ayuu kaasi aga warramayey cabasho ay muujinayeen mid ka mid ah qabaladii dagaalka xoogan uu ku dhexmara degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose xulasha wareysada ayaa dhegeysanaysaan radio caadanah waa la socotaan galmudug si gaara degmada cabadwaaq haddaan markaan dib ugu soo laabto degmada cabadwaaq ee waqooyi gobolka galguduud waxaa maanta gaaray wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciidda waxaana halkaasi ugu soo dhaweeyay mas-uuliyiin uu qeyb ka ah maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soorweyn kadib xarunta degmada cabadwaaq ayaa wafdiga madaxweyne ku-xigeenka loo galbiyey halkaas wuxuu ka sheegay ujeedka safarkiisa ee degmada cabadwaaq wasiirada xildhibaanada ee mas-uuliyiinta kale ee ila socda ee ururada bulshada haweenkii cascasaa ee reer cawdwaaq dhammaan waa qaybaha kala duwan ee bulshada waa salaamantihiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan bacdigeed isku soo bixiina wuxuu ii muujinayaa in degmadani ay eh, dawlad jacayl badan qabto Eh, degmadani eh, waa degmada ugu populationka badan ama ugu mataqaanaa eh, dadka badan ee gobolka galguduud ama guud ahaan galmudug baan dhehe Eh, waa degmo maamulkeedu uu aad mataqaanaa uga shaqeeyo soo dhoweynta eh, qeybaha kala duwan ee bulshada waa idin salaamaya waxaan idinkaga mahad celinayaa soo dhoweynta qiimaha leh eh, iyadoo aan ognahay xilli kulul inay tahay inaad mataqaanaa muddo saacadaha halkan aad taagnaydeen waxay korays- waxay ii muujinaysaa in eh, aad nabadda jeceshihiin maamulka jeceshihiin eh, maamulka galmudugna aad si wadajira u taageersantihiin intaa bacdigeed waxaan salaan diiran idinkaga wadaa madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor oo isaguna eh, oo isaguna dhowaan soo booqan doona degmadan si uu mashaariic kala duwan uga dhagax dhigo kana shaqeeyo dib u heshiisiinta iyo nabadda galmudug Eh, galmudugta cusub waa galmudug la wada leeyahay Eh, waxay noqonaysaa ilaahay adduunyada inay mashaariic badan ka fuliso degmadan mashaariicda aan maanta idin wado ee degmadani ay ku farxayso waxaa ka mid ah suuq ballaaran oo dhanka xoolaha ah oo laga samaynayo degmadan sidoo kale maxjarkii weynaa ee xoolaha ee, mataqaanaa ee, laga dhoofin jiray laguna xanaanayn jiray mashruucaasna waa idiin wadaa degmada waa u wadaa sidaa mahadsantihiin ee, sidaad wada ogtihiin waxaa heer gabagaba maraya ee, in la bilaabo dhismaha dekadii hobyo ee galmudug ay yeelan lahay dekedaasi eh, markii la dhiso eh, ilaahay hadduu yidhaahdo we- magaaladan waxay noqonaysaa kastamkii etoobiya looga gudbi lahaa Eh, qorshaha waxaa noogu jirta safarkayga ku jirta inaan kastamkii eh, galmudug iyo etoobiya u dhexeeyey aanu dhagax dhigno eh, aanunu saaminno meesha uu ku habboon yahay saamin kadibna aan dhagax dhigno sidoo kale waxaa idiin socda eeraboor aad u weyn oo horeyna aan uga qayb qaadanay haddaan nahay galmudug eh, dhismihiisa haddana aan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno Eh, intaa markay intaa tahay eh, waxaa jira xuquuq iyo waajibaad Eh, haddii galmudug intaasoo mashaariica ay ka fulisay eh, cabudwaaq eh, qaarna ay rabto inay hadda ka fuliso Eh, cabudwaaq waxaa lagu yeelanayaa waajibaad baa lagu yeelanayaa waajibaadka waxaa ugu horeeya canshuuraha ugu horeeya canshuuraha Eh, sida qorshe uu yahay malaayiin doolar baa galmudug ay gelin doontaa degmadan oo mashaariic ah waxaa laga rabaa ganacsatadana inay si fiican canshuuraha u bixiyaan maamulka degmadana si dhow ula shaqeeyaan sidaa wada ogtihiin degmooyinka kale ee gobolka
arnigayo adeego cadowka ilaalsan axdi kugu maraya arnigaygo waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin
iyo arnigaygo waayahay eh, waa mahadsantihiin sidaad wada ogtihiin eh, degmooyinka ee dhuusamareeb ee cadaado iyo gaalkacyaba waxaa ka socda canshuur bixinta galmudug Eh, degmadanna waxaa laga rabaa si ay xaquuq u yeelato sidoo kale inay canshuuraha bixiso Eh, qodobka ugu muhiimsan eh, waa golihii deegaanka degmadan golaha deegaanka degmadan muddo badan buu baaqday oan la dhisin waxaa ka dhiman afartan iyo shan casho keliya afartan iyo shan casho gudahood haddii aan lagu soo dhisin degmadan konsolkeeda mashruucaas waa dhacayaa dibna looma helayo annagoo kaashanayna annagoo kaashanayna guddoomiyaha mahad cumar oo degmadan runaantii wax badan ka soo qabtay ee waxaan rabnaa in guddoomiyuhu uu nagu horkaco naguna hoggaamiyo dhismaha ee konsol loo dhan yahay oo cid walbaba ay ku qanacsan tahay mahadsantihiin ee golaha deegaanka saad ka warqabtaan waxaa ku hoos jira mashaariic dhismo waddooyin iyo mataqaanaa shaqaalaysiin ee shaqaalaha degmada ah waa mashaariic aad u badan oo laamiyaal badan ma- magaaladan ee ay ku dhex marayaan sidaa daraaddeed haddaan laga faa'iidaysan dhismaha golaha deegaanka lama helayo mashaariicdaas j b l j-ga la yidhaahdo oo run ahaantii degmooyin badan ay hadda ku horumareen oo gaalkacyihii galdogob ay ka mid tahay marka ee, degmadeenna waxaa la rabaa inay mataqaanaa ku dadaasho golahaas kansalkaas ee loo dhan yahay in la dhisto qof walbana uu u tanaasulo hadduu wax ka qabay ee, wax loo dhan yahay oo lagu wada kalsoon yahay baanu dhisi doonnaa annagoo kaashanayna guddoomiyaheenna mahad cumar ilaahay hadduu yidhaahdo waa joogaa ee, usbuucan waa joogaa magaalada ee, ha- madaxweynahaygii anigaba waxaan isla go'aansannay in ee, mashaariicda waaweynna si isku simna ee, si siman loogu qaybiyo degmooyinka sidoo kale wufuudda imaanaysa iyo booqashooyinka muhiimka ah in sidoo kale madaxweynuhu uu ee, ama cabuda ku qaabilo ama cadaada ku qaabilo ama gaalkacyo ku qaabilo in ee, dadku ay dareemaan galmudug la wada leeyahay ee, inay dhalatay qodobada aan u soconno waxaa ka mid a wadatashigii ugu dambeeyey ee golaha xukuumadda galmudug oo aan rabno golo aad u tayo sarreeya inaan soo dhisno ee socdaalkayga ayay ka mid tahay inaan mataqaanaa degmadan wasiirradii matali lahaa aanu kala tashanno bulshada qaybaheeda kala duwan ugu dambayn ee mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinkaga mahad celinayaa soo dhoweynta qiimahan leh
cali daahir ciid oo ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayuu kaas ahaa markii ugu horeysa tan iyo markii la doortay labadii bishii january ee sanadkaani safarkii ugu horey ku gaaray degmada cawaduwaaq kana hadlay safarkiisa ayuu kaas ahaa xulashada wareysada dhegeysanaysaan radio aadan hawa la socotaan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale beyle oo maanta warbaahinta kula hadlay muqdisho waxa uu sheegay in dowladda federaalka xilligan ay dhibi doonto canshuurta laga qaado mashaariicda iyo waxyaabaha kale ee dalka dowladiisa ka imaanaya sababo la xiriira ka hortagga iyo faafitaanka xanuunka coronavirus yidhi waxa weeye arrintan isku socod la'aanta iyo eh, xidhxidhka meelabo meel waliba xidhan tahay maxay dhaqaalaha u geysatay ama u geysanaysaa sideedda bilood ee soo socda ilaa sanadka akhirkiisa maxay u geysanaysaa halkeense wax kabka raadin karnaa ileen dowlad baa nahay oo dowladdii waa soconaysaa haddana dadkii waxaa la leeyahay xanuun baa idin hayee meela jooga waana ta ugu importansa weeyaan in dadku kala joogaan taasi markaa dhaqaalihii hoos bay u dhigaysaa intay hoos u dhigaysaa waa me- waa meel inta ay hoos u dhigto xaggeen ka doonaynaana waa meel kale la dowladda wayna socota arrinta labaad eh, madaxweyne waxa weeye eh, khasaaraha ay keentay eh, muxuu ahaa, xanuunkani keenay ama eh, lacagaha iyo kharashka loo baahan yahay in la iskaga celiyo oo isaguna additional cost ah isagana xaggeen ka raadina ayaa iyaduna meel isugu jirta arrinta saddexaad waxa weeye eh, tuu wasiir maale- maareeye sheegay oo ah eh, si aanay asxaartu u sara kicin maxaan samaynaa ya lianna wixii dalka soo gelayay baa yaraanaya laga yaabaa arrintuna waa iska supply and demand baa xukuma priceka marka qofkii wax yar haystay hadduu og yahay inaan waxba soo gelayn dee inuu price sare u qaado Eh, inkastoo anigu aan arrintaa ka waaninaya dadku inay sameeyaan haddana way dhacaysaa waanay dhacday sideen taana wax uga qaban karnaa saddexdaa arrimood baan doonayaa in mid walba si yar ku taago anigoo ku dheeraanay ka horeysa dhaqaalaha generaalka ah dhaqaaliheennu halkan wuxuu inaga soo galaa waa laba meelood waa furdadda iyo cashuuraha beriga Eh, labadiiba xoog bay u dhacayaan haddii la iskuba socon waayo oo meel la tegi waayo dadka kala joogsadaan de way- waxay waa aad bay u dhacayaan annagoo marka horeba dhaqaalaheennu kab u baahnaa oo kab ku jirnay bajetkeennu kab u baahnaa oo eu iyo world bank iyo african development iyo meelaha ka heli jiray haddana kabkii ka sii badan kabkii ka sii badan ayaynu u baahanaynaa marka qiyaastii eh, marka dalka oo dhan baan ka hadlaynaa maaha federal government keliya dalka oo dhan Eh, qiyaastii annaga waxaan qiyaasnay laba boqol iyo shan iyo afartan milyan eh, sideedda meeloodee soo socda inay naga dhigmayaan oo aan loo geyn wixii hore ah, kabkii hore ee ku jiray meesha aan loo geyn Eh, dalka oo dhanna ay taasi ka dhacayso federal governmentka ilaa toddobaatan meelaha inay ka dhigmi doonto oo aan kabkii hore ku jirin eh, kabkii hore neriga ku jirin xaggee laga doonayaabaa markaa meesha ku jirta Eh, mudane madaxweyne eh, waxaan eh, wadahadallo aada u qoto dheer kula jirnaa international community-ga gaar ahaan eh, baanka adduunka iyo i m f-ta oo i m f-ta i m f-ta shaqadeedu yahay tahay inay nala eegto figariskan annagu ka hadla inay sax yihiin Eh, lianna way garanayaan wax walba me- meesha ka imanaya way garanayaan marka iyagu yidhaahdaan arrinta dheytadaasaysan waa sax weeye dabeetana aan la baryo tagno ayay ayay noqonaysaa taasaa markaa eh, ugu yaraan buweygii laba saddex jeer aan- aan aan la kulanaa ka kulannaa waana sawkan kululgaranaynaa haddii la yidhaahdo laga yaabo waxoo dhan inaan helin laakiin wax ku dhow in- in laga yaabo laga helo laga helo world banka african development bank iyo euda in laga helo ayaa ayaan isku dayaynaa eh, ra-iisul wasaarena khayr siya aada iyo aad buu ugu howlan yahay arrinta ayadaa marka taasi waa taa lacagii hoos bay u dhacayaan kha- dakhligiina soo geli hoos buu dhacayaa sidii loo kabayey marka iyadana in in laga shaqadeeda yaa yaa wadnaa Eh, arrinta labaad waxa weeye marka eh, xanuunkan inoo yimi kos buu keenay diyaar umaynaan ahayn laakiin haddana at least mi- minimum capacity inaan yeelano ayaa loo baahan yahay in- in eh, sariiro ay nagu filan ama wuxuun la sameeyo ayaa loo baahan yahay wasiiradda ka hadli doonta Eh, qalabkii wax lagu baarayay baa loo baahan yahay meeshii dadka lagu kaarantii garayn lahaa baa loo baahan yahay yacni wax walo xanuunkani keenayba waanu baahannahay diyaar ba diyaar baynaan ahayn waxay caadigiiba baynaan diyaar weyn marka hore marka ayadana bal hadda immediately waxaan u baahannahay halkii laga keeni lahaa ayaa iyadana shaqadeeda la galay lagu tala lagu- lagu tala jirana in la in in dib loo habeeyo arrinta iyadaa markaa ilaa iyo shan iyo toban milyan baan is odhanayaaba iminkaan gacanta ku hayna ilaa shan iyo toban milyan wax badan ma aha laakiin haddana waxay ku hagaagayaan waxyaalaha yaryare equipmentka wax lagu taskareeyay in meel walba laga sameeyo meel eh, muxuu ahaa i c u yar laga sameeyayo sariiraha in la kordhiyayo meelaha karantiinka in la sameeyayo waxoogaa yaro rehabilitation dhakta- cusbitallada loo sameeyayo waxyaalahaas baa ma garanaysa ay ku filaanayaan baan is leenahay shan milyan marka horeba budgetka maalintii dhibaatada tumeedba budgetka ayaan ka ka- ka soo garoocnay meel baan dhignay Eh, world banku 7.5 million ayuu yidhi baan diyaar la nahay oo eh, yaala oo la- la la isticmaali karaa maalin dhaweed islamic development bank iyagana waxay dhaheen 2.7 million ayaan ayaan ku deeqaynaa marka intooda badani waxa weeye eh, qalab laydiin soo yimi islamic bank oo kale wuxuu leeyahay qalabkiin iyo arrimiina keena dabeetana jiddaan idinka soo diraynaa ama meel baan idinka soo diraynaa taasaa eh, qal- qalqaalaheeda aan ku jirnaa Eh, alaabta inteeda badan waxaa laga soo yeelinayaa turki waxaanan u malaynayaa maanta ilaa berri in in ay la keeni doono Eh, marka shan iyo tobanka milyan waxaa weheliya eh, world banku ilaa afartan milyan eh, ayuu yidhi baan ku talagelaynaa inaan arrintaa idiin idiin siino laakiin waa wax processtaasi u baahno aan immediately available ahayn
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ayuu kaasaha oo sheegay in dhimayaan canshuurta iyo waxyaaba laga qaado dowladda federaalka ay qaado magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe hadda markaan aadno madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo ka hadlay saameynta xanuunka coronavirus waxa uu sheegay in la karantiilay balse waxa uuna sheegay arrintaas ay tahay been aboor oo aysan waxba ka jirin hay-adaha amniga waxa uu furay dhaqangelinta awaamiirta maamulka hirshabeelle ee kahortaga xanuunka coronavirus waxaa sidoo kale uu amar ku soo saaray jaadka lagu iibiyo hirshabeelle ka yimaada xuduudka dalka itoobiya Een, waxaan maanta een, runtii aan iskugu nimid inaan isxodwarsanno iswaraysanno ee, guddigii aan u saarnay een, arrimaha ee, viruskan coronaviruska ama cudurkan covid 19ka gaar ahaan iyadoo muxuu ahay ee, dhowr dhacdooyin ay nagu soo siyaadeen ay ugu dambeysay allaha u naxariistay geeridii wasiirka ee, wasiiru dowlaha cadaaladda khaliif muumin tooxow ilaahay ha u naxariisto dembigiisana allaha dhaafo guud ahaan wixii anugu wada hadalnay iyadoo faahfaahsan wasiirka warfaafinta idila wadaagi doona laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo muhiima inaan maxuu ahay aan dul istaago qodobka koobaad waxa waaye sida aad ka warqabtaan cudurkan aadaa loo kala qaadaa daawona male tallaalna male sidaas daraaddeed sida keliya oo lagu maarayn karaahu waa isdhowrid iskarantiilid fayadhowrka iyo nadaafadda iyo guud ahaan caafimaadka guud oo dadka oo isu imaadyada iyo fadhiyada iyo in mataqaanaa aad loo xakabeeyo sidaas daraaddeed dhowr qodob oo muhiima ayaan rabnaa inaan adkayno maantana aan aad uga doodnay oo go'aan aan ka soo saarno arrinta koowaad waxa waaye in la joojiyo la xiro lala socdo dhaqdhaqaaqa ee muxuu ahaa jaadka iyo dadka la socda oo ama xamar ka soo gala ama etoobiya ka soo gala ciidamada amniga dhammaantood labada guddoomiye gobol waan amarnay in dhaqdhaqaaqaas ay joojiyaan sida ugu dhaqsaha badanne aadaa runtii muxuu ahaa arrintaas culays oo uga jiraa jaadka tuuga lagu soo geliyaa ee hirshabeelle arrintaas runtii arrin aan xamili karna maaha qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaaray kusoo dhawaada xubinta adku xiisaha badnada ee kalamaan
dadweyneow xusuusnaw arbacada habeenkii laba sac markay tahay aynoo ahaatee shiciboo xusuusno wareedhaha arbacay bandowgii ma arbacay ku soo beegta wareedhaha ayaamaha arbacadaan ka baqi inaan cullowna arbacada cidna lama hadlo leelamana hadlo amar unbaan bixiyaa horta koronafirus dalka ma arbacuu soo galay ilaalimayn warna umahay gooruu soo galay ayaa maaha ilaahay eed maale midoodne waxaa annaga noo roon midaad amaar ka raacdaan war soomaaliyo amar qaada mayse arba iyo isniin iyo ahad ma iska dhaafteen ahdigaad gasheen iyo ma ilowden wacadkee war waxaa hore loo yidhi arbacow ku qalay kan hortii geesiguu qabaye qamiistana maxaad dhali rabtaa waa danqayladuy war waxaa hore loo yidhi isniintii dhowaydu anigii awrta kuu raraye maantana maxay kaa ag dhigay sow arbaca maaha war arbacadan waa nugu waasheenay horta yaa ku ugaarta aryaadhaha ma arbacaad la yaabantihiin oo kulan owliyaada war nabad iyo nolol miyaad maanta haddana owliyad nooga dhigtay war nimayow haddii madaxweyne farmaajo arbaca la doortay uu ra'iisul wasaare khayre arbaca magacaabay wasiiradii arbaca la keenay oo la ansixiyey howlihii dawladdu amarkii ugu dambeeyey arbaca ku socdaan maantana la amray bandowgii inuu arbaca bilaabanayo waxaan u malaynayaa in shirka midooda afrika iyo igad iyo kan iskaashiga geeska afrika arbaca loo bedeli doono war arbacey amarkeeda oo arbaca soo baxay ciddii ka hor timaadda iyadaa taqaana mafalag baa sidaa sheegay amarkaas andhiibnay maqaardii dambaa jira
albaabada la laabay maqaardii dambaa jira
wuxuu sameeyey hees la yidhaahdo durduro geel baa ku jaba wuxuuna ku sii daray waydnaan dareemine dadka kii dhergo u daran wuxuuna ku wariyay heeskaas hadalkii madaalaha ducaqaba dugsiya doodii go'olaha sare maqaardii dambaa jira aryaa meecaad allah u naxariistay intaad sheegta waxuu ku sii diray durdura geel baa ku jabaye damaacina waa xunyahaye dalkuna waa lamaahuraan dantuna waa lamaahuraan war weli intaas ka daray he udurxumoo karoono ahaa la sheegay hooqayay tubtii doorashaa dib loo dhigayaa la yidhi hooqayay tubtii alla hobaay hobaa ligaye sidirigam hooqayay tubtii war markay doorasho joogto dadku way isqabsadaaye dood maxaa u dambeeyey aryaadhaha madaxweyne qoorqoor wuxuu yidhi raggii aan doorashadiis ku hayna iyo isriixriixii dhacay aan iscafinno oo cawada ka kadib aan hal meel u wada jeesanno ma wixii soo dhacay aan xalay dhalay ka ahaanuu yidhi war madaxweynuhu hore gelmudug xaaf oo xalay xilka ku wareejiyey madaxweyne qoorqoor wuxuu yidhi dhibka gelmudug wuxuu ahaa mid duruufu keentay iyo mid dadku keenay marka waxaan ku talinayaa inaan mar kale dadka dhibaato ka imaan oo hawsha laysla wado oo aan sidii la ii dhibo la iiga daba wareegay qoorqoor loo dhibin waxaa xaaf intaas ku daray intaan maha joogay dhib badanaa laygu haayay galmudug inaan mideeyana waa isku dayay intii idhibaysana waxaa ka mida dawladda sare iyo xildhibaanadan hadda ee hor fafadhiya sanatarrada ah marka warkiisu waxau iila ekaay owrka heeriya ku gubta geel wuxuu ugu sheekeeya waa yaqaan abdul adina maaha maaka dheelka kiikahadi heerin heerin maynka dab wareegato gurbagii hore lagubida gaal walan sheego gabeel dheeraniyow aryaan naga tag xaaf wuxuu yidhi ununka heshiinee gaal iyo muslim midna lama heshiisiina war madaxweyne xaaf wuxuu yidhi ilaahayow cudur xuna imaaday naga booti war nimayow xildhibaamaha sanaad wuxuu yidhi madaxweyne qoorqoor waa nabadoonkii u horreeyey ee akademiyada nabadii nolol ka soo baxa sababtoo ah nabadii nolol waxaa lagu yaqiin buudkaan kula tumannay waa ka jejebinnay waa isticmaalnay waa dhexgelnay waa qalqabannay shaarbahaan saarannay laakiin isagu dhaqankaa mid ka duwan ayuu la yimid ou yidhi war nabadoon qarafeen hadda kahor wuxuu yidhi ballanqaadkaas magaaladan ku soo gelayna war waxba ha isku daalinina qoorqoor arbaca lama doorane war madaxweynehi hirshabeelle waare maanta war culusaa ka soo baxaa la yidhi fariid karoonihin lagu sheegaayo miyou qirtay xamaraan u socdaa meelaan u maraana weysanaha miyuu yidhi war waa isxasili miyuu yidhi war doorashadii baan dib u dhiga miyuu yidhi war waa iskarantiila miyuu yidhi war hadalka ismaan barri miyuu beeniyey war gadoomiyigii hilkiina wareejiye diidii araala halha hiroo erey war waxaa idinma sheegina naga sugo warka wuxuu yidhi waare qaadku waa mamnuuc lamana keeni karo jawhar iyo hirshabeelle kulamada iyo koox koox u sheekaysigana ha la joojiyo lama ogole war cali guudlaawo maka aqbalay warnimayo waxaa la yidhi caalimkiiyo aqoon-yahanku waa curad la dhowraaye dhabti waa indhihii caamadiyo hiil u ciirsi lehe isagaa caddaan iyo madow caadadood garane siyaasada casrina qaab xun bay u calwasaadaayey kiina caawinaya iyo midkii cudur abuuraya iyo kii waqeen ciribxumiyo curjabna la dooni inuu kala calaamadya baan ka codsanaynaa war sidaas maahane sidii miro tufaax iyo canab iyo saytuun ama malab sii saafiya loo miiray heer sare dhadhanka u sarreeya iyo bilicdaad u sidataa waaye oo waana nabadii nolol ewa war maanta abuu cabdikuus gabi weyna ka soo baxay war war mahaysiina warkii hore war soo dhaaf ma waayeel walax lahaa yimid war wax la yaab laha yimidana dhegayso dowladdu ayaana dhawaatii dhehaysa karantiilka isbitaal martiiniya u diyaarin waxaa la yidhi wasiiru dowlihii hirshabeelle oksijiin la'aan uu dhintay dadka joogaano xataa cirbad dadka kuma dur yaqaaniina la yidhi oksijiin haddaad soo heshana kuguma xiri yaqaaniina la yidhi meeshana wax yaalla ma laho waa haaweeha la yidhi wixii la keenana dhinac kalea loo gudbiyaa la yidhi war waxaa la yaab leh dalka isbitaallo badanoo oksijiin lahaa ku yaalla dowladdana ma maamushaa la yidhi dadkana lama geynayaa la yidhi hadda meelayn waxba aalin maxaa dadka loogu baabi'inayaa war shantii malyanoo doolaroo dowladdu sheegtay in karoonaha loo qorsheeyey sariira iyo oksijiin ma goy waayeen war dowlad aas-aas hoola ka bilaawas aman dheeraninka damboyti kowdhe sariirogyaalega lingrinjiyaay may kale fadaasan war haawo toddobadii milyan oo u s aid ay bixisay xataa xanuun baabiya ma goy waayeen war waxaa la yidhi lacagtii korona lagu tala galay waxaa maamulaya yaxya cali xariiri marka waxaan la yaabanahay howl kastooo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka socota yaa yaxya hoggaan oga dhigay war ha ku mashquulin waa sidii ahaa jirtae war adinkoon ku fogaanin fartana aan cid ku fiiqin fakarkiinna wanaagsan fahamsiiya dadkiinna soo farxala adeer warwaranaysaan waxaa la yidhi maxkamadda ciidamada qalabkiisida waxay amartay in la soo xiray xildhibaano huriya dagaalkii ka dhaca wallaweyn guddoomiyihii degmadii ku-xigeenkiisana waa tii hore loo xiray hadda mardha waxaan u malaynayaa madax dagaal qabiil hurisa in maxkamad la saari doono mayadaa markaas dagaalbeelad damba dhaca xildhibaan xasarad beere oo xeerka jebinaya in la xidho xaq weeyo waxaan laga xishoonayn anna intaas waxaan ku dari lahaayow dadkaanu waa ka daalayo dagaal dambeeto dooni ma dadkaanu waa ka daalayo dagaal dambeeto dooni ma haye warwar ma haysaana somalilan koronafayraskii waa ku soo fiday maantana saddex kiis oo horlaa la soo bandhigay imaaraadka walaalkeena waa maxaa u dhehaysa markii hore war lacagtii ma hesheen waxaan ka baqayaa labadii horey ka sheegatay inay haddana saddexdaa qofood oo somalilan u xanuunsato dowladda soomaaliya ka sheegato war madaxweyne muuse biixmiis karantiile
nimiyow may araga jaraay war niman dulaale ee araga jari neefkun aniha oo socda ani gada golada sheentay ani gada ka murmaayaan dowladda ama dulaalo dadka gadada u nagati war warbixintii u dambaysay coronavirus ee w h maanta soo saartay saddexdaas xisaabta soomaaliya lagu daray siddeed iyo labaatan qofood ayayna noqdeen w h o way gardaran tahay soddon sannadood baanu u sheegayna inaannu dawlad gaaran nahay in w h o lagu khasaaray hortiinuu donald trump sheegay waryaada horta koronafayrasku federaalismka ma fahansan yahay aryadhaha somalilan bilaashay u daaleehe horaa waxaa loo yidhi soomaaliya soofalibaale soomaaliya
war cabdullaw soomaaliya garanaya maalin kasta soomaaligana daba dhigtaa muxuu ahaa ariyaa waa tagros dhagaros walaalkii naga tag adiguna abkowgis nagaroosaad ka tagtay war nin reer jigjigaha hadda kahor islaan shukaansaday may dabaryar ba waay war ayadaa gabar qurux badan ahayd ee warkii naga dhegayso war ma hubqaad fiicanay lahayd aga caashaqaygow awowgii lanaariow indha eegga dabadeed oodaheennu kala rogan ma yidhi markii dambe war warkaan naga dhex gelin ninnan dhegaysta wuxuu yidhi huunna balaan iswaraysanne ma gabar baa tahay mise garob saddex nimaa i soo furtay ay tiri markaasuu yidhi alla hooga naa carruur ma kuu joogtaa markaasay tiri sagaal carruur ah ii joogta markaasuu yidhi aga naa maad maamul goboleed ku dhawaaqdid war maamul goboleedka magaciisuba wuxuu noqon lahaa maamul goboleedka ubadland oo maamul goboleedka maamalaan maxaa u diiday aryaadhaha maantoo kale toban sano ka hor shabaab waxay dhaheen idaacadan muuse ka maqanno madaxaa laga goyha waxa jooga maxadaraha laga daayay dhaheen war maya waxay dhaheen bunayatii bunayatii halaga daayo aryaa beenaad sheegaya kuwaasu bun ma cunaana naga tag qaatil qaatil idaacadaha laga sii daayay miyay dhaheen يا شمس النجائر لتغربي عنا يا شمس النجائر aryaadhaha anigu waxaan kula yaabay heesta carabiga mugay muusig wadata xataa waa iska rabeen nimanku war toban sano ka hor waxaan xasuustay maantoo kale inay yidhaahdeen lama xusi karo xorriyadda soomaaliya waxaan xasuustaa maanta oo kale abwaanguuroyor amarkooda mar dambe qaadan mayna kana cararay halkii ay joogeen war usuna magaaja ili bedelay ridifi iyo leeri war qatiluu ay ku xukumeen inta masaajidka abu hureyre isugu tageen warwar ma haysaana agoontii xoogga dalka waan bannaan baxeen maanta doorashada yaan dib loo dhigin miyay yidhaaheen aabayaasheen waa dhinteen al-shabaab dalka laga xoray miyay dhaheen iidaan kanya yaa arkay horta ma dheheen war masaasada noo enjeg diyaaren aanlan sababtiye war hanala waalanine waxay dhaheen dowladdan wax ka masuqmaasuq badan nama soo marin siddeed biloodna maannaan arag xaqeennii hadda madaxweynaha in wax nala siiya haddii loo sheegay waa beene ha ogaado walaa musuq maasuq agoontii sakiirada ahayd ogaatay inuusan meelna ku qarsoomayn war maroorada baan habahi balambaal magarya waa leere war waxaa la yidhi nirig naylihii jalisayoo idaha nuugaysa oo naaxday bay nabad iyo nolol niman ku sheegeen sir ilmuhu ogaadeen suuqa lagama waayo wax sida dabeelaha aryaadhaha wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga aameriga iscasila asagoo ciil biskii ah lama saac gudaheed bandow aan shacabka looga digin oo uu soo rogay oo dad isku buurta awgeerowna isu casilay war innaga iyagoon ka digin maalintii jimce kuwii masaajidada kabaha la galay ma iscasileen war dad xishoon ayaa iscasila war war maysiine ciidankii jannaa la xoreeyaa la yidhi dumar ay kufsadeenba waxaan la yaabanahay kuwaas ma shabaabay u danaynayeen mise shacabkay u danaynayeen aryaadhaha ma ashuuta loo keena nimanka wax kufsada suulatulmaa'idaha ku kor akhriye culayskii shabaabaan idinka dulqaaday anaana gabdhaha kufsanaya ciidankii yidhi cadowgay u daneeyeen ee tillaabo sharciga ha laga qaado aabbaha mid ka mid a gabdhaha la kufsaday oo hadlay wuxuu yidhi askartii aad soo dhowaysay biyaha siisay aad ku farxdayna gabadhaada kufsanayas ma lahayn arwaa ceebtaas iyo calal xumadaas naga tag ceebaanba necbaha qandha xanuun badane tan ceeb waa ka weyn tahay waa dembi ceeb ninkii isku gaday wax ka dhintaa miyaad maqal war eeb langorda waa dhibaasa war ceeb waa midda caloosha muusajiis oo ka buuran nagu kala wada meesha jooja cayda war ma tunto aan hele
naga taga tawfiiqda alla idin waafajiye waryaa meesha waxaa ratay soo cadday
farintaasi xubintii ka horreysay kalamaan waxaa gabagabahayan barnaamijka uu soo saaray halkaan uu ka tabin anigoo xasra saaxiibka cumar axmed ibraahim saxaafron farsamadii intaan barnaamijka madlacan dib u kulan doona waxaan kaga tegay hestii bilgo barnaamijka dhalida ballan qaaday nabadgelyo
Thank you.
xamar iyo hargeysi iyo xudunta jigjiga iyo xeebaha jabuutiya gaarisi iyo xariirte soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan shanta xerama weetalow yaa kala xaseeyo xayndhaab ku kala xidhay xayndhaab xamar iyo hargeysi iyo xudunta jigjiga iyo xeebaha jabuutiya gaarisi iyo xariirte soomaalidan